barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda iyada duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo efemyada geeska afrika
waa duhur axad ah bisha disembar waa toddobiyo labaatan sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddayda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya caashe ibraahin aadan caashe cuudiyaan oo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku haynana waxaa ka mid ah silsiladii taxanaha ahayd ee ka hadlaysay hal abuurka da'yarta toddobaadkanna waxaa halkeedii ka sii soconaya sheekadii gobaad gabankii daraada uga go'ay gasiinkee ballantaad gasheen iyo haddaad goysay wacadkii kullay gaarta yurub oo gariig waad ku sugantee haddaad wiilgaraad loo geniyaadka lacageed guulla uu ku deeqay gurigiisa joogtiyo amad odagaboobo dawarsaaya gaaliya guud cadaala noo shoog ugala aad u fidisaba goortaad maalma joogto sitimaan gadaashii daltabyada ku gaadhaad malaha soo gadaal noqon
goordhow ayaad maqli doontaan sidoo kale dhallinyaradu waxay jecel yihiin in ay la yimaadaan wax cusub hase iga raalahadargiis hase ahaatee waxaa marar kala duwan niyad jab ku abuura marka ay la kulmaan caqabado kala duwan qaamuuskii waan waday ilaa adu labada kun iyo tobankii markaan bilaabay labada kun iyo saddex iyo tobankii markaan marayo anigoo geliyo toddobiyo toban kun oo oo kelmadood ayaa waxaa soo baxay google-ka wuxuu kusoo daray qaybtiisa turjumaada ee google translate la yidhaahda wuxuu kusoo daray barnaamijkiisa uu qaybta afka soomaaliya kusoo daray dhinaca heesahana kama marna barnaamijka waxaana toddobaadkan idiin haynaa
caashay waxaan filayaa in dhegaystayaal kala duwani ay la dhaantayn doonaan nimca dareen aad oy jaanta iyo ciribtaba rogayaan weliba sidaas weeye sheekooyinkaas iyo kuwo kaleba waxaad kaga bogan kartaan inta uu socdo barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida
dadka la socda iyo xogaha ammaanka ayaa labaduba sheegaya in qorshaha ay garwadeenka ka tahay qaramada midoobay ee lagaga soo daadguraynayo kumanaan dagaalyahanada jihaadiistayaasha ah oo ku sugan oo ku go'doonsan meel ku dhow caasimadda syriya ay dib u dhacday taasoo ka dambeysay dilkii maalintii jimcaha loo geystay hogaamiyaha fallaagada kasoo horjeeda dowladda kaas oo ay ahayd in loo xaqiijiyo marin ammaan ah oo ay jabhaddu ku baxdo daadgureynta xagjireynta gaaraysa ilaa iyo afar kun iyo qoysaskooda oo ku sugan koonfurta magaalada damashik ayaa la filayaa inay dhacdo goor dambe ayaa la filaya inay dhacdo goor dambe oo maalintii sabtida ahayd hase ahaatee hay-adda xuquuqda aadanaha ee la socota syriya ee xarunteedu tahay magaalada britain ayaa sheegtay in heshiiska uu saacado dib u dhacay kadib markii hogaamiyaha fallaagada weerar xagga cirkaa lagu dilay hogaamiyaha milatariga dalka bakistan genaraal raxiil shariif ayaa maanta gaadhay magaalada kaabuul ee dalka afghanistan si uu wadahadallo xasaasi ah ula yeesho siyaasiyiinta iyo hogaanka milatariga ee dalka afghanistan mas-uuliyiintan ayaa sheegay in wadahadalladan diiradda lagu saari doono in la dhiirigeliyo hanaanka nabadda iyo wadaxaajoodka ee dalka afghanistan islamarkaana kor loo qaadayo iskaashiga dhinaca ammaanka labada dhinac gaar ahaan xuduudda u dhaxaysa
haddii aanu ku bilowno barnaamijkii aad maanta oo kale dhegaysan jirteen ee hibada iyo hal abuurka dhallinyarada toddobaadkanna waxaad ku maqlaysaan qayb kale oo xiise leh oo ka hadlaysa silsiladii gobaad ismaaciil xuseen farjala stuudiya la fadhiyo barnaamijka isku soo dawaa ismaaciil caasha waxaan filaya hortaadu ma gabeda aniga ha marka layga
dee waxaan ku odhan lahaa hal abuurkan u garnaqo keeno dee markay dhalinyaradu aad baa gabayo dhalinyaro badan oo aada isu gabyaysa ha markaa sheeko taxanaabay qoloba dhinac kasoo dhiibata markaan markaan isu dhagaysto Ha.
oo dhiiggii kaco Ha.
ayaa wuxuu naga soo bixi doonaa
qaybta hore ee barnaamijkeenna waxaynu ku soo qaadanaynaa silsiladdii taxanaha ahayd ee gobaad toddobaadkii hore waxay sheekadu inoo joogtay inantii gobaad oo la baafinayo la isweydiinayo halka ay jaan iyo cidhib dhigtay talow xaggee ku sugan tahay marka horese dalka norwey waxaa maanso dardaarana ka soo diray cabdifataax xaashi aadan gudcadaaga odayga keligii ma taliyee nin kastoo garaad loo hogolad ee basiyaa garta niqi karaaye aan gobaad la taliyee goobta iyo banne ma og tahay gobaad ee gob inaad ku tahay guriga hooyada iyo gegidii dalkiinna gees haddaad u dhaaftana gabalkuugu dhacayo guri cadaawa buuxoo gabdhaha loogu daran yahay gurgurshaaga awrkaa geela laguma dare ee seetaa lagu gamsiiya oo inaan libaaxu kala goyn gaadh adag la saaraa halkaa waxaan ka wadaa yacnii dee awrka gurgurshaaga ah aada baa loo ilaaliyaa isaga geela laguma daro ee guriga agtiisaa lagu seeteeyaa si uusan u duboon libaaxyo waxaasna aysan u dilin maadaama uu muhiim u yahay reer baadiyaha marka waxaan gurgurshaaga awrkaa geela laguma dare ee seetaa lagu gomsiya oo inaan libaaxu kala goyn gaadh adag la saaraa adiguna gobaad ay gadaasoo kalaad gundhig aad u tahay iyo goob laga hurtee hawgelna cadaaba wakhtigu waa godoomo hablaha guudka dambana geeska afrika guurkood loo riyaaqe gurya noqo gobaadey goobtaad ku dhalataa geel lagaaga bixino galbis lagaaga tumiya ani waxaan leeyahay daadan xaggaasaba loo soo hayaamayaa gubahday bartadaa iska joog dhibi waxbaa marin halkaasaa haddeer geel lagaaga bixinayaa intaasaana kula taliya waad mahadsantihiin cabdifataax taluu bixiyey talow taladiisu xaggee ku dhacday sawta inantii uu la talin lahaaba la baafinayo wuxuuna cabdifataax leeyahay qoladayadii qurbaha ayaabaa dalka u soo soconnaa ee talow gobaad maxaa waalay laakiin magaalada guriceel ee gobolka galguduud waxaa ka soo hadlay ibraahim cumar seef dheere wuxuuna leeyahay guriceel jannaad iyo guryasamo anoo al sow gooray duhur tahay gaaraa romaan maqal yurub iyo gariig iyo dadkii taga galbeed baa eega guuta soo dumay anna gaabsan maayee guuldarrada kalgacalkiiyo gocoshada dareenka leh yarkay gama u diidiyo raggigayga joogaba gurmadkooda wuu yimid ha yeeshee salaan guud ragga gogosha fidiyo noo bilaabay gabaygow jaallayaal guddoon wacan gundhigeeda maasada balan hoos usii galo guud ahaan dalkeenii gedo iyo ilaa eyl gabilay agteediiyo garawiya ilaa bari gabdha wixii ku noolaa gobaad keliya maahee gedigood haweenkii nimanka gariig iyo netherland u guuray sidii geel kar loo sido ay ka daba gocleeyaan imisaa nin gabarjecel guri inay yagleelaan markay wada gundoosheen iska daa gariigee midan guunyo badan hayngaano joogayoon qura galab ay ka raacdo guhaaduu la boodiyay gocoshadii daraaddeed geed waa liugu xidhan qofkii galabta moogow raggii aan tariib gelingeyigeenna joogow eyrageel ku faafsada inta doob gaboobo gabayoxda jiifaan cidi tirin ku gaarin raggii yurub u gooshaa godabtaasi geystaye dadkii geedka tegi jiray duqowdii waxgaradkiyo garyaqaanadii mi afartaasi guud maray nimankaa galbeed tegay dunji godobahoodii ka higaajay goynkee angariirsha maasada gunta aanu daadogo indhagood ha lagu yidhi geerarkaadi helayo garawan saluugaye ninkii gogosha fidiyaa goynley ka heesay ha unbaad u guurtay soo celi balgeediga geesta kalena saaxiib kalgacaylnimuu gubay ha kagelin walaal eed goob daleela haw dirin kaar gabadha haw odhan siciid aan usii galo garaarkiisii faaqido gashaantida jecleedoo gayaankaa aheedoo tala aydu goydeen inay kaaga doonto cidla kaaga guurto qurbajooga gaadaa haddaan guunyo lagu xirin su-aal gaaban weeye balgobaad maxaa wade ninkii yiri gashaantida gobaad loogu magacdaray gobolkay ku nooleed gabanadii la joogay way guurso waayeen been buu golo ka sheego runta wuuba gees mare iyadaa gobaadii dhulalka galbeedka gacan looga haadshaye war miyaa gayaanka geyigeeda laga weyn adiguna gobaadey gabankii daraada uga go-ay gasiinkee ballantaad gasheen iyo haddaad goysay wacadkii kullay gaarta yurub oo gariig waad ku sugantee haddaad wiil garaad loo giniyaadka lacageed guulla uu ku deeqay gurigiisa joogtiyo amad odagabooboo dawarsaaya gaaliya guud cadaala noosho gogol aad u fidisaba goortaad maalma joogto sitimaan gadaashii daltabyada ku gaadhaad malaha soo gadaal noqon heestaydii gaabneed soo gunaanadkeedii salaan gaar ahaaneed yaxyow gacantayi dhiib waase gobo dardaarana haddaad gabayaqaan tahay waa lagu cadgoostaa iyadoon god lagu geyn haka harin gobaad abid
haddii aad meel dhexe kaga soo biirtay silsiladdan waa sheeko taxane ah oo ka hadlaysa waayaha nololeed ee dhallinyarada soomaalida gaar ahaan guurka jacaylka tahriibka dhoofka iyo loolanka dhinaca dhaqanka waxaana gundhig u ah gabadh lagu magacaabo gobaad oo waayo nololeed oo kala gedisan maraysa warkii ugu dambeeyey ee gobaad wuxuu ahaa inantii oo tahriibtay la baadi goobayo hase ahaatee gobaad waxaa ka dababaxay koox baadidoon iyo ergo isugu jirta waxaa ergadaas ka mid a deeq aadan xasan oo ku magac dheer indhagood geediga adduunkee galab noolba joogaa hadba shaygu raacanii gad la soo baxaayee gabanada dhammaantood gabayada aloosee geeraarka looqdiyo masafada u gaarkaa gobaad kula hadlayow guud ahaan salaan baan idiin soo gudbinayaa marka xigana gabaygii haddaan hoos u sii galo gabdhihiiyo dhulkeennee garashada aqoontiyo guula sharaf u gaariyo sii garasho dheerida ee aan galbeed tegin guryo samahargeysiyo burco iyo garoowiyo godankii nugaaliyo ilaa magarduuriyo xamar goonyaheedii ama gudaha iimey ku barbaaray guri wacan ninka soo gabyaayee gerigaa rag joogoo qaatacay dhagaalada yidhi way u guuxaan gogol bay u fidiyaan oo way gumoobeen gaf weeyaan markaasi xaal golaha joogiyo waa inaad gaf kaa dhacay geel aad ka bixisa marka xigana golayahow erga gaar ahaanoo loo saaray gabadhii oo raad guraysaan garhwadeenka ahayoo soo galab carrownoo goljaniyo hargeysiyo gabaylayba dhaafno xadkii waan ka gudubno gaadhni oo jigjiganimi markii waa galac yidhi gaadhi baan ka raacno waxaan guuro bahaliyo gudoodiiyo caraabiyo gulo orod ku joognaba addiis baanu gaadhno gabadhii ka baadhno markii aanu gelin idil goobyaal ku joognaa ruux garanayaa yidhi gabadhii ka gudubtoo giddigeed itoobiya gelin bay ku dhaaftee geesta iyo suudaan guurtii hay kasii daya guntigaanu xidhanee anaguna guddoon nidhi waxaan sii gadoonnoon hadba gebi dhaclaynaba suudaan gunteediiyo nimi gobolladeedii gar ilaa garkaa kale galbeed iyo ilaa hawd iyo gudaha khartuum baan guri guri u baadhnee gobaad gobaad waan weynay gabadhii gabadhii maxaa helay ma diyaarad gaaroo dhulka guud maraysoo gaaladu samaysaa gabadhii lahaw tidhi mise ma gafihiibaa meel aan la garaniyo geeye guri qarsoodiya gabagabada sheekada adduunkaa gaddaasoo galab nool bacaynee maxaa gabadh bilcaano geygii dhulkeeniyo ka tahriibtay gobolkii saxaraha galbeedka ah qaar aan geyniyo gafur culus ku haystaan soo gunaanadkaygii maxaan aargadoodiyo god abaasa jiiftiyo halaq uuna gees maray gaajiyaha raadiyo muxuu oona gowracay markaan gaadhi weynaan dib u guranay raadkoo gadaal aanu noqone allahayoo gashaantida gabadhii xijaabnayd inta aan gareegiyo geyi kaloo shisheeye ah cagaheedu gaadhin gadaal noogu soo celi bal toddobaadka xiga ayaynu ka war sugi doonnaa halka sheekadu isugu biyo shubato inantii ma qurbahay gashay ma magafay gacanta u gashay aynu warkeeda dhowra toddobaadka soo socda haddii aad jeceshahay inaad barnaamijkan ka qayb gasho fadlan fariintaada noogu soo dir ciwaanka laanta afka soomaaliga ee v o a ee somali at v o a news dt com haddii aynu u kacno qodobka labaad ee barnaamijkeenna dhallinyaradu waxay aad u jecel yihiin in ay wax cusub la yimaadaan hase ahaatee waxaa marar badan ka hor istaaga cabsi ay ka qabaan in ay ku fashilmaan waxaas cusub qaarkood waxaa caqabad ku noqda ama niyadjab ku abuura haddii ay la kulmaan guuldarro ama caqabado kala duwan cabdixaafid mawlid diiriye waa wiil dhallinyaro ah wuxuuna jecel yahay curinta hase ahaatee marar kala duwan ayuu la kulmay caqabado niyadjab ku abuura sheekadiinna dhex martay aniga iyo cabdixaafidna sidan ayay u dhacday walaa dalka ustri baan ku noolahay gaar ahaan gobolka tirool waxaan ku noolahay tuulo aada u yaroo la yidhaahdo retenburg la yidhaahdo inisbrook baa cas u dhowdahay da'daada ii sheeg marka hore walaal ma yara shan iyo labaatan baa ink afar iyo labaatan baan ahay sanadkana shan iyo labaatan noqonaya mise da'da laysma weydiiyo
wala waa laisweydiiyaa haye
inkastoo ay ka gabanaya islaa barnaamijku dhalinyarada weeye shan iyo labaatan iminka meelahan oo kale waxaa la idhahdaa ninku waa nin weyn baa la idhahdaa dee may waan shakiye waxaan is idhi dhallinyaradan waxay aada ugu badan tahay dhinaca shabakadaha isgaadhsiinta marka armu dad badan ku yidhaahdaa ma garanaysa da intaa ka duwan ma garanaysa
caadi Ay, waayo, haddaynu barnaamijka kusoo noqonno een dhallinyaradu xilliyadaas oo kale markay ku jiraan waxay aada u jecel yihiin inay wax cusub keenaan inay wax hindisaan bal dhinacaa bal iiga sheekee iyo caqabadaha ka hor yimaada dhallinyarada a walaa ismaaciilo waa waa runoo dee imka dhalinyaradu marka ay ay ay aada oo kale ku jiraan waxay hayaan tamar badan bay hayaanoo markaa waxay jecel yihiin had iyo goora inay wax soo saaraan marka caqabadana way ka hor imaanayaan oo caqabado dhan walba aho hadday noqon lahayd dhankii khibradda oo kale hadday noqon lahayd dhanka aqoonta oo kale hadday noqon lahayd dhanka dhaqaalaha oo kale marka caqabado aada bay u badan yihiin waan gartay bal adigu haddaad tusaale inaga siisid waxyaabihii kula kulmay noloshaada adoo isle wax cusub samey ismaaciilo walaal sanadii labada kun iyo tobankii baa waxaan igu dhalatay inaan sameeyo qaamuus la- qaamuus baan sa- ayaan igu dhalatay inaan sameeyo marka yoolkaygu wuxuu ahaa qaamuuskaas noqdo qaamuus electronic ah oo oo oo oo oo oo computerka ku shaqeynaya oo markaa englishta u turjumaya soomaali u turjumaya marka qaamuuskii waan waday ilaa adu labada kun iyo tobankii markaan bilaabay labada kun iyo saddex iyo tobankii markaan marayo anigoo geliyo toddobiyo toban kun oo oo oo oo kelmadood marka toddobiyo toban kun markii horena yoolkayga wuxuu ahaa boqol kun buu ahaa toddobiyo tobanka kun markaa dee ismaaciilow hal hal buug marka laga soo wada koobiyeynayo aada bay u sahlan tahay laakiin waa inaad dee copyright-ka oo kale ama xuquuqda qofka kale inaad ku xadgudubta maaha waa inaad adigu toddobiyo tobankaa ku soo ururisaa waan gartay marka meelo kala duwan ayaad ka soo ururisay marka maxaa dhacay marka kadib toddobiyo tobankii kun marka soo ururiya anigoo wada oo weli tamar uhaya inaan sii wada ayaa waxaa soo baxay google google-ka wuxuu kusoo daray qeybtiisa turjumaada ee google translate la yidhaahdo wuxuu kusoo daray barnaamijkiisa buu qeybta afka soomaaliya kusoo daray haye
mar markii uu kusoo daray deedna arrintaasi waa hawshii aan waday iyo iyo ayay dee waxaan arkay in arrintani ay br- uu programka aada uga uga a- aada iyo aada uga uga magaranaysa uga weyn yahay oo hawshii markaa baahideeda ay yaraanayso hawshii aan waday marka waxaad aragtay inaanay fikradaadii sii soconayn marka toddobiyo tobankii kun iyo waxaagaba inay yihiin een, macnaha caano bacad lagu lisay
a ismaaciil waa halka halkaasay hakad baa ku timi hawshii marka labada kun iyo saddex iyo tobankiisi ay u joogsatay maali halkaasay ku joogsato dib umaan bilaabin dee marka caqabadahaas ay- aynu aynu ka hadlayna ay kamid yihiin kuwaas oo kale marka aad adigoo barnaamij soo waday oo ilaa adigu la- labada kun iyo saddex iyo tobanka ilaa labada kun iyo tobanka waa waa se- waa saddex sanaa udhaxaysa ma- marka saddex sanood dhan hawsha soo waday markuu barnaamijka lasoo baxo waa aada iyo aada iyo aad aada iyo aad bay ku niyad jebinaysaa marka waxyaabo kale ma u dhaqaaqday inaad istiraahdid mar haddii hawsha hore socon weyday bal meelo kale egeeg a ismaaciil o walaa wa- waxaa markaan hawshaas markay fadhiisatay waxaan istusay inaan inaan a- aan wax badan baan ka fekeray marka waxaan istusay inay u baahan yihiin inay soomaalidu u baahan tahay inaan barnaamij o- odhahyada maaragtay dadyowga qalaad ee afka afafka qalaad sida carabiga iyo ingiliishida ku qoran oo kale inaan afka hooyo ugu soo turjumo aan u sameeyo mareeg ama website ay dadku ka akrisan karaan haye marka da- ilaa odhaah intee la eg baad ilaa haatan tarjuntay oo aad meeshaa soo gelisay hadda ilaa laba kun waa gaarayaan ismaaciil oo laba kun waa ku dhadhow yihiin marka odhaahyada labadaa kun aan soo turjunay markii hore hawsha aniga aasaasay laakiin waxaa ila wada dhalinyaro badan baa ila bilowday inkastoo aan markii dambe iyaguna ay iga kala hadhadeen iminka aniga iyo waxa wadna un nin la yidhaahdo cabdicasiis eh, cabdicasiis guud cadde nin la yidhaahdo hargeysa joogo oo qoraa qoraaga ah buugga eh, la yidhaahdo eh, garashada wax lagu gartay ninkii qoray ayaa ila wada hawsha maxaad ku xulataa odhaahda markaad meelaha kale ka soo qaadaysid walaal ismaaciil oo odhaahyada aan soo gelina aada iyo aad bay u fara badan yihiin dho- noocyo badanna way leeyihiin qaar waxay ka hadlaan dhiiragelinta qaar waxay ka hadlaan habdhaqanka wanaagsan qaar waxay ka hadlaan naxariista horumarka hogaaminta nabadda dagaalka iyo dhibaatooyinka uu leeyahay marka odhaahyadu aad bay u fara badan yihiin odhaahyada aan soo gelino mid iyo laba ka mid a een, odhaahyada haddaad ii maqashiisid Ah, o- o- odhaahda ninka nin nin hoofer la yidhaahdo ayaa ayaa ayaa yidhi markaa wuxuu ku wuxuu u dhigay sidan wuxuu yidhi dadka waaweyn dagaalka uunbay ku dhawaaqaan laakiin cidda ay tahay inay dagaalamaan dhintaanna waa dhalinyarada debak jobra nin la yidhaahdo isna een, wuxuu yidhi een, eh, guusha iyo in lagu dhiirado ayuu dhiirigeliye wuxuu yidhi guushu waxa ay timaadaa marka dadku si wada jir ah u howlgalaan guuldaraduna waxa ay timaadaa marka qofku keli noqdo waa laba odhaah oo aada u cajiiba aad baan kaa kugu mahadcelinaya waktigaaga qaaliga aad baad u mahadsan tahay ismaaciil walaa aad iyo aad baa umahadsantahay waan ku faraxsanay walaa barnaamijkan inaan qayb ka noqdo kaasi wuxuu ahaa cabdixaafid mawlid diiriye oo ku sugan dalka austria
qodobkaasina wuxuu u dembeeyey barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaad walba maalintan oo kale aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a haddii aad jeceshahay inaad barnaamijkan ka qayb qaadato fadlan farriintaada noogu soo dir somali at v o a news com
ismaaciil xuseen farjar ayaa isuuka ay soo dubaraday barnaamijkaasi istuudiyuhuna weli la fadhiya ismaaciilo barnaamijkani dhinac walbaad ka martay gaar ahaan sheekada gobaad markaan dib ugu laabto intaas afarta gees ee caradii baa looga soo gabayaa gobaad waa la baadi goobaya oo soo noqay qaar leeyihiin Haye.
adiga mid ma ku dartay
wallaahi horta anigu haddaan dibadda ka joogla horta dad ku wanaagsan miya xagga gabayga haye inkastoo qoyskayga gabayga lagu yar tilmaamo haye haddana wax dhinac kale waxyaabo kalean ku dari lahaa maxaa ku dartay waxyaabo kalean ku dari lahaa ku dari lahayd haddii gobaad lagu weydiiyey haddii gobaad le inan- inantii kastoo imika tahriibtay oo dee laleeyahay saxari laga baadi doonayo saxari halkasaabani oo nasiib darraa
waa tahay gobaad soo noqaan leenahay gayaankii uu kusoo dabamaray oo intay iyada sii socoto gayaankiina wuu soo noqday baa laleeyahay waa tahay dhinacii ciyaaraha markana aan jaleecno jamaal cusmaan waa kan
aynu ku bilaabna dhegaystayaal xubinta cayaaraha jaamacadda camuud ee magaalada boorama ayaa waxay u qabatay tartan kubadda cagta ahi ilaa iyo saddex iyo toban kooxood oo laga soo kal xulay kuliyadaha jaamacadaha ee magaalada boorama taasoo qayb ka ah tartan ay jaamacaddu ugu tala gashay inay bulshadu isdhexgalaan haddaba waryahayaga magaalada boorama haashim sheekh cumar good ayaa arrimahaasi ka waraystay siciid xasan habane oo ah madaxa ardayda kana mid ah guddigii qabanqaabisay ciyaarahaasi Ee, tartankani wuxuu noqonayaa tartankii toddobaad muddada sida joogtada waxa weeye imiga waa kii toddobaad oo muddo soconaya oo waxa weeye dee si dhammaystiran oo nadiif ah oo waxa weeye akhlaaqiyaadka iyo ay maxaan ku rahday xagga hore ka yihiin oo maxaan waxaasoo dhan ay ardaydu si fiican akhlaaqdooda ay u dhisan tahay ay ciyaartu u socota maxaan ku rahday aan qabanayno waa kii toddobaad marka tartankan kubadda cagteed ka wadaan gudaha magaalada boorama maxaad abaalmarin siin doontaan kooxaha ku guulaystay kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad gala kulley toddobadaa sanaba dee waxa weye abaalmarinaan soo bixinaynay kow horta marka kubad cagta la qabto tartankaasi dee waxaa koobbaa ugu muhiimsan oo kooxda iyadu guulaysata ee koobka qaada Ee, koobkii waan siinaa Een, biladaan bixinaa Een, lacago kolba inta ay dee suuragal noqotaan bixinaa Ee, jaysado badan oo noocaasiya ayaan bixinaa oo maxaan ku dhahday sanad kasta laga qabtaa Ko- sanadkana insha alla intii iyo inta in ka fiicanba inaan bixino warjeyna haddii la idhaha Een, dhowaan waxaad u dirteen magaalada jabuuti een, orodyahano idinka qayb galay orod lagu qabanayay jamhuuriyadda jabuuti Een, imsay ahaayeen kuwaasi imse jaamacadood baase aad kaga qayb gelayseen tartankaasi ka dhacayay jabuuti
Ee, tartankaasi wuxuu ahaa tartan ay jaamacadda jabuuti ay u qabatay ee, jaamacadahan malaha bariga iyo bartamaha afrikayna lagu magacaabay baan malaynaya Een, dhammaan horta somalilan waxaa ka qayb galay baan filaya waxa weeye saddex jaamacadood camuud goolis iyo jaamacadda hargeysa Ee, soomaaliya ee, jaamacadaha ka socday etoobiya way ka socdeen kenya tanzania ee, iyo jaamacadda jabuuti oo lagu qabanayay intaasiba way maxaan ku rahday ka qayb gelayeen Een, jaamacad walbana laba arday ayaa laga marti qaadayay marka hal qodob waxaa dhacay shardigu marka hore wuxuu ahaa inay labada arday lasoo diraya midna wiil noqdo toban kilomitr orda midna gabadh orda shan kilomitr marka innaga duruufaha iyo dhaqanka iyo wax imiga waxa weeye waxaan halkaasi dee shan kilo gabadh orodaaba shan kilomitr iska dhaafi kilomitr gabadh oroda dee la heli maayo imika luheeni marka een, macalasaf aduu inankii umaanu dirnay een, yar ka tirsan kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda camuud oo sakanyeerkii ku jira oo la idhaahdo cabdilaahi cabdi siciid alxamdulilah kaalmihii ugu horreeyey ee u fiicnaa isagoo sanadkii u horreeyey ee uu ka qayb gala ah ayuu ku soo baxay Ee, marka guud ahaan la idhahdana kaalinta afraad buu galay siciid xasan habane oo u warramayey waryaha v o a ee magaalada boorama haashim sheekh cumar good ayuu kaasi ahaa kana hadlayey tartan ciyaaraha kubadda cagta oo ay ka qayb qaadanayeen ilaa iyo saddex iyo toban kooxood oo kuliyadaha jaamacadda camuud ee magaalada boorama laga soo kala xulay tartankaasi waxyaabaha ku soo kordha iyo cidda ku guulaysataa barnaamijyadeena iyo wararkeena dambe ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan xubintii cayaaraha ee barnaamijka dhallinyarada maantana waa nagayntaa
jamaal axmed cismaan aad ayuu mahadsan yahay xubinta ciyaaraha aad la socoteen welina waxaad la socotaan barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a ismaaciil maxaa inoo xiga inta aynaanu gelin waxa inoo xiga gaar ahaan dhinacii heesaha oo dee dhegeystayaasha aynu marka hore usii sheegnay oo ay sugayaan war goordhow idin soo gaadhay ayaa wuxuu leeyahay deegaanka mandheere ee dalka kenya waxaa goordhowey jidgooyo loo galay gaadiid ay saaraayeen ciidamada ammaanka waxaana goobtaas ku dhintay laba askari oo boolisa sida ay dadka deegaanku sheegeen waxaana loo malaynayaa jidgooyadaas in ay sameeyeen ururka al-shabaab hase ahaatee faahfaahinta warkaas waxaad ku maqli doontaan idaacadaha iyaga soo socda caasha waa dhinaciis ugaantana malaynaya dhegeystayaasha dee waxaan ku arkay waa dhaanteynys maanta heesaha dhaantada aad baan oga helaa weliba ismaaciil Haye.
oo codka macaan nimca dareen aan wada welibana dhegeysan muuqaalka hadee dadku aanayna arkaynin Haa.
adigoo Sida saad gacmaha ula loola saad ula wada.
ciyaaraysay
Waa jimicsi way ku habboon tahay la yidhaahdaa
نابن عذار ميا ما عاد عدسو بحنا يركن عاها شقي سلعة توبيو عدنا كراديا نابن عذار ميا ما عاد عدسو بحنا يركن عاها شقي سلعة توبيو عدنا كراديا anigoon cidhayn kubna soo cartaami casar tahay haddaana cidda haraadigeed bandhaxaaraaraya anigoon cidhayn kubna soo cartaami casar tahay haddaana cidda haraadigeed bandhaxaaraaraya xadilo walow calafaa marquudha ee yarkiyaan calmaada intan ciidda gelin cunta wada cuna xadilo walow calafaa marquudha ee yarkiyaan calmaada intan ciidda gelin caana wada dhana intan ciidda gelin cunta wada cuna
Mm.
waaw jan Wow.
iyo cirib baad isla dhacaysay muusiga xataa sida loola helan ka yaaba dham ilaan waagi hore dhaantada marka ay jirtay muusigan ma jirin mogtahay hadda inaga wax- inta lasii casriyeeya muusiggiina waa lagu kabayaaba innaga waa shantii iyo sideed iyo konton daqiiqo oo subaxnimo weli cadceedda may soo bixin haye marka waxay naga tuurtay wahabkiiba oo waa jimicsigii iyo dhiiggii baan ku xidhnay codka macaan fanaanada nimcadareen ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacaddii duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o waana barnaamijka dhalinyarada maanta intaan mar kale kulmayno waa ismaaciil iyo caasho idin le nabadgelyo
malibaxba cabtaami ma codkaagiba maan adigu cabsi cirkuygu dayo cilalana rugtay cadil baa qoray cawaano kuweel cila maan baryaa cirkuygu dayo cobalana helyay cadilbaha qoray cawaano kuweel cilaan maan barya cadilo walow calfa marquudha ee yarkiyaan calmaada
This program has come to you from the Voice of America, Washington.